بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى برقدي بان كدارتي أي وأقسم بالضحى وي برقدي بان كدارنيا والليل هبينكي بان كدارتي إذا سجى أي إذا سكن وأظلم hadduu xasilo ou madoobaado ayaan ku dhaartay labada arrimood baan ku dhaartay maa waddacaka kaama teginoo kuma sagootinin rabbuka adiga rabbigaaga nebi muxamedo wamaa qalaa mana kuu caroonin oo waa kadib hadalka ay mushrikiintu leeyihiin wax ka jira lama arko weeyaan saasuu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala marka yacni waxay la mid tahay aayadihii dhaarta oo makhluuqaadka ilaahay uu ku dhaaranayay oo hadda aan soo marnay la mid tahay waleyli idaa yakshaa wanahaari idaa tajallaa oo kale bay la mid tahay weeyaan waduxaa barqadii baan ku dhaartay hadda adduxaa waxaa loo jeedaa wa annahaaru kulluhaa maalinkii oo dhan baa loo jeedaa weeyaan maalintii idil baa loo jeedaa ayaan ku dhaaranayaa waleyli habeenkiina waan ku dhaartay idaa sajaa yacni marka uu xasilo bimacnaa ou madoobaado ayaan maaragta ku dhaartay weeyaan marka idaa sakana waadlama wadlahama ayay mufasiriintu ku fasiraan sida mujaahid iyo keyrkiiba ay ku fasirayaan weyaan marka waxay la mid tahay aayadda fii suurati lancaam ku jirto allah leeyahay faaliqu lisbaaxi wajacala alleyla sakana habeenkii ilaahay mid xasiloon oo mugdiya oo dadku ay raaxaystaan ayuu rabbi ka dhigay subxaana wa tacaala labadaa arrimood baan ku dhaartay maa waddacaka rabbuka rabbigaagu kaama tegin nabilaahi muxamedow maa tarakaka rabbuka weyaan rabbigaaga kaama tegin hadalka ay mushrikiintu leeyihiin wax ka jiraahi ma leh wamaa qalaa mana uusan caroonin allah kuuma caroonin subxaana watacaala weyaan marka jawaabu qasamka waa maa wadacaka rabbuka wamaa qalaadaas ayaa dhaartii jawaabteedii ah weyaan allahna kuuma caroonin subxaanahu wa tacaala marka wadacakada min atawdiici baa laga keenay tawdiica waxaa layidhaha qofka markaad sagootiso oo aad kala tagtaan oo dib ugu soo noqonaynin kaabaad la yidhaahdaa wadaaca weeyaan marka rabbigaaga kuma sagootinin kaamana tegin wey wamaa qalaa mana uusan carooninoo midkuu carooday maaha bal raadi buu kaa yahay allah subxaana wa tacaala walalaakhiratu khayrun laka min aluula walalaakhiratu aakharadii oo yani qiyaamihii ah ayaa khayrun wanaag badan laka adiga nabilaahi muxamedo kuu wanaag badan min aluulaa midda horaysa oo adduunkiia ayada kaaga wanaag badan aakharadii adduunkiibaa yani waxaa loo jeeda aakharada kuu wanaag badano adduunkan way kaaga wanaag badan tahay walidaalika yani ibnu kaiir oo kale wuxuu leeyahay sidaa darteedba wuxuu leeyahay walihaada kaana ashad annaasi fi dunya nebigu wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam adduunka midka saahidid badan ayuu ahaa marba haddii la yidhi aakhara ku wanaag badan oo adduunka kaaga wanaag badan sidaa darteed nabigeenna adduunka agtiisa qiimo kama uusan lahayn salawaatu ullahi wasalaamu calayhi sida xadiid imaamu axmed fii musnadihi uu ku warinaayo xadiid cabdillaahi bni mascuudin ouna maaragtay xadiid saxiixa ah wuxuu yacni leeyahay cabdullahi bni mascuud idajaca rasuulu llahi sala allahu calayh wali wasalam calaa xasiirin nabiga ayaa wuxuu ku seexday dirin gogol buu ku seexday buu yidhi fa afara fii janbihi waa gogol aanan waxba ka xigin ayuu rasuulku ku seexday markaasaa dhinaciisiibuu raad ku reebay yacni meeshii uu jiiftay oo aanan firaash iyo gogol iyo maray wax ka xigaa jirin baa ka soo warmay dhabankiisii iyo dhinaciisiibuu ka soo warmay falama stayqada markuu nebigu hurdadii ka soo kacay cabdullahi mascuud wuxuu leeyahay jacaltu amsaxu janbahu waxaan gudagelay inaan nabiga dirintii ka masaxayo dhinaciisa inaan ka masaxayo ka tirtirayo ayaan gudagelay markaasaan waxaan idhi buu yidhi waqultu yaa rasuul allah alaa aadantanaa xataa nabsuda laka cala alxasiiri shaya maxaa noo ogeysiin weyday si aan maaragtay gogasha wax korkeeda kuugu fidinno oon maaragtay dirintaan adiga dad dhinaca kaa qabatay aan wax kaaga xijinno maxaa kaliya noogu ogeysiin mar uu noo soo ogeysiin weyday ayaan ku nidhi buu yidhi markaasuu fa qaala rasuulu llahi sal alla alay wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi maa lii waddunya ani iyo adduun maxaa iska kaayo galay weeye maa ana waddunya ani iyo adduun maxaanu isku nahay waxba iskuma ahin wey xaalkayagu markaasu wuxuu yidhi inamaa maalii wa maalu dunya karaakibin istadalla taxta shajaratin uma raaxa wa tarakaha yacni aniga xaalkayga iyo adduunka xaalkiisa markii maal iyo tusaale loo sameeya waxaan la mid ahay buu yidhi qof raakiboo musaafiroo socdo oo geed intuu harsaday qoraxda markuu qoraxdu qabatay iyo haraadkii geed intuu xoogaa harsaday haddana ka caraabay oo ka tegey saa un baa la mid ahay intaa yartaabaan adduunka joogi meeshii daartii la iigu raaxayn lahaa ma aha daarta khiyaamaha ayuu ilaahay subxaana wa tacaala miduu nabi moxamed ugu raaxaynaya ah weeyaan walalaakhiratu daarta aakharo ayaa oo qiyaamihii iyo jannadii ah yaa khayrun wanaag badan laka adiga nabiyulaahi maxamed ku wanaag badan min aluulaa midan hore oo adduunka ah ayada kaaga wanaag badan weeyaan oo ku khayr badan weeyaan aakhara ku khayr badan weeyaan walasawfa yuctiika rabbuka fatardaa walasawfa kol dambe mar dambe ayuu yuctiika ku siin doonaa rabbuka rabbigaaga uu ku siin doonaa muxuu ku siinayaa alfatxa fi dunya calaa acdaa'ika wthawaaba fi laakhirati intaasuu rabbigaada ku siin doonaa walasawfa mar dambe buu yuctiika ku siin doonaa rabbuka rabbigaaga gaalada inuu kaaga gargaaro cadowgaaga ah oo fatxi ku siiyo bilaadoodii aad furato ayuu rabbi ku siin doonaa aakhare markaad tagtana jannadiisii iyo hawaabtiisii oo daara karaamatihi ayuu ku siinaya alkawthar washafaaca shafaacadii iyo kawthar iyo waxaasoo dhan ayaa lagu siin doonaa weeye markii lagu siiyo kolkaas baad fatardaa aad raadi noqon doontaa nabiyulaahi moxamedow aad ku raadi noqon doontaa rabbigaaga subxaanahu watacaala hawaabta uu kugu hawaabiyey jazaha uu ku siiyey baad kolkaa ku raadi noqon doontaa wey marka aakharada siday ugu khayrka badnayd ayuu rabbi u sheegi subxaanahu watacaala wey walasawfa yuctiika rabbuka fatardaa adduunkan ilaahay nasri buu siiyo cadowgiisa waa uga gargaaray ilaa diintiisa ou daahiriyo oo ilaahay diinkiisa ou muujiyo aakharana ilaahay subxaana wa tacaala daartaas oo jannadii ah ayuu rabbi ku karaamayni markii aim yani ambiyada ilaahay iyo rususha ay ka cudur daartaan yani dadka in ay rabbi uga shafeecaan shafaacat alcudmaa buu ilaahay siinay subxaana wa tacaala allah subxaana wa tacaala wuxuu siinayaa maqaamka maxmuudka ah oo maaragta lama hadiyo ayuu rabbi siini wasiiladii oo cid gaari kartaa aynan jirin oo mansila ilaahay agtiisa ahna nabiyulaahi moxamed uu ilaahay siinaya subxaana wa tacaala markaasuu raadi noqoni wey walasawfa mar dambe yuu yuctiika adiga ku siin doonaa rabbuka rabbigaaga fadligiisa iyo raxmadiisa iyo shafaacadiisa kulli kolkaasaad fatarda raadi noqon doontaa nabiyulaahi moxamed inuu ilaahay marka kuu kaalmaynayo oo berrito aad raadi noqon doonto hawaab badan lagu siin doono bal fiiri adduunka intaad joogto intuu rabbigaaga kuu galay baa la leeyahay marka alam yajidka yatiiman faaawa wawajadaka daallan fahada wawajadaka caa'ilan faaqna alam yajidka miyownan ku helin allah yatiiman adigoo adoon ah oo kolkaa faaawa ay faaawaaka oo ku soo dumay oo ku soo dhoweeyey miyaynan taa jirin baa la leeyahay wawajadaka miyuunan ku helin halka hore istifaankoodaan ku cadfayna rabbigaaga miyuunan ku helin daallan adigoo mid dhunsan ah ama haafilahoo maqan kolkaa fahada uu ku hanuuniyey miyuunan rabbigaaga ku helin ousan ku hanuuninin wawajadaka miyuunan ku helin allah caa'ilan adiga oo caa'ila adigoo faqiir ah oo maaragtay waxba aanan haysanin oo kolkaa faakhnaa faahnaaka oo qani ka dhigo ku deeqay qinaatu nafsi oo ku siiyay taamiyana jirin way ha weeyaan استفهام كان وحال هذا الاستفهام التقريري بالإله هذا وكوي يلي وي الله والقرسين يا ويا ألم يجدك نيون ربك أقاك يلين نبي الله محمد يتيما أذيك ومد أقونا markaasuu faawaaka oo ku faawaa ay faawaaka adiga oo ku dumay Allah subhanahu wa ta'ala maxay yeelay nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam abihi wuxuu dhintay isagoo nabiga caloosha hooyadii ku jiro ayuu dhintay yaani abihi wuxuu dhintay isagoo nabigu uu caloosha ku jiro ayuu dhintay markuu soo baxayay oo caloosha hooyadii ka soo baxay isagoo agoon buu soo baxay weeyaan sidaa darteed haddana hooyadii ayuu rabbi subxaana wa tacaala oofsaday isagoo lix sano jiro nabiga calayhi salaatu wasalaam hooyadii isagoo lix jira ayuu rabbi oofsaday marka adoonnimo iyo rajaynimo ayuu nabiyulaahi maxamed uu kusoo koray taasuu kusoo koray weeye markaasuu wuxuu galay kafaaladii awowgii cabdilmutalib ayaa kafaalo qaaday isagana laba sana buu hayay sanadkii sideed jirka markuu nabigu ahaa ayaa cabdulmutalibna ilaahay oofsaday oo awowgii ah markaasaa waxaa kafaalo qaaday adeerkii oo abu aalib ah ayaa kafaalo qaaday wey abu aalib baa ilaalin jiray nabiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi u gargaari jiray xataa markii nabiga laga dhigay asagaa u kaalmayn jiray markaasaa abu aalib yani waxaa la oofsaday qabla alhijrati biqaliil intuusan nabigu hijroonin oosan maka aadin madiina aadin oosan maka ka tegin wax yar ka horba abu aalib ayuu ilaahay oofsaday subxaanahu wa tacaala isagoo gaal ah ayuu dhintay abu aalibna wamaca asagoo gaal ah ayuu haddana difaaci jiray nabiyullaahi moxamed abu aalib baa difaaci jiray weeyaan marka nebiga yatiimnimo ayuu ku soo koray ilaahay baa dumay mid walbaba yacni hooyadii ayo markay dhashay awowgii baa kafaalo qaaday oo u dumay ilaahay ku ilaaliyey adeerkiibuu u dhiibay wamaa ilaa dalika sidaas buu ahaa ilaa uu maarata risaalada lagu soo dejiyo alam yajidka yatiiman faawa waa mana sheegasho allah uu rasuulku maarata wuxuu u galay uu tilmaamayo weeyaan wawajadaka miyuunan ku helin allah daalan ay haafilan cama awxaahu ilayka min alhuda waalfurqaan adoo haafil ka ah wixii rabbi subxaana wa tacaala uu ku waxyooday oo qur'aankan ah adoonan garanaynin miyuusan rabbigaaga ku helin oo kolkaa fahada ay fahadaaka ou rabbigaaga maarata ku hanuuniyo wajacalaka nabiyan imaaman yuqtadaa bihi fi ddiin ousan markaa rasuul iyo nebi kaa dhigin axad diinka looga daydo miyuunan rabbigaaga kaa yeelin weeyaan waa kaa yeelay wey maxaa yeelay nebiga calayhi salaatu wasalaam ma uusan garanaynin kitaabka qur-aanka iyo maarata waxa ay tahay iyo waxyiga wuxuu yahay ma uusan garanaynin ilaa ilaahay uu waxyoodo markuu afartan sano gaaray dabadeed in loo waxyoodo wixii ka horreeyey ma uunan garanaynin sida maalan fii suurati shuura aan ku soo marnay oo kale allah uu leeyahay wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina maa kunta tadri ma alkitaabu wala aliimaan ilaahay subxaanau wa tacaala waxyigaan buu ku siiyey ma aadan ahayn ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان كتاب وحو يهي ما أذن قرني إيمانك وحو يهي ما أذن قرني وحكو أغات وحي ربك أغاوك سيئون وكذلك في سورة القصص ما قصوا مرني أيضا سوكلا وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين يعني رب سلاس أوليه ما أذن أهين mid rajeeyo in waxyi lagu siin doono kitaab lagu siin doono laakiin naxariista ilaahay buu ku ahaatay oo rabbi subxaanahu wa tacaala kuu waxyooday weeyaan marka wawajadaka daallan yacni waxaa loo jeedaa adigoo ah mid haafil ah oo aanan waxyi wuxuu yahay garanaynin miyuuna rabbigaaga ku helin oo kolkaa fahada uu ku hanuuniyey oo nebinimada iyo risaalada ee waxyiga uu ku siiyey haa weeyaan wawajadaka miyuunan ku helin allah caa'ilan adigoo ah mid faqiir ah miyuunan ku helin oo kolkaa faanaa ay faaqnaaka adiga uu ku deeqayo khinaatu nafsi uu ku siiyey khinahan hadda waxaa loo jeedaa nebigu ma ahayn nin xoolo tacbay ma ahayn salawaatu ullahi wasalaamu calayh xoolo ma uusan tabcin bal markuu adduunka ka tegayey raashin uu ciddiisa u soo qaaday oo dircigiisii uu dagaalka ku geli jiro birta ahaa yahuudi buu rahan asagoo u yaallabuu dhintay rahan uu raashin uga soo qaatay ayuu nabigu dhintay salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka xoolo ma haysanin laakiin rabbi wuxuu siiyey khinaatu nafsi wax la yidhaahdo nafta haninimo ayuu ilaahay siiye deeqtoon oo qofka ku deeqtoomo weeyaan marka haninimada oo ilaahay uu siiyo hinaatu nafsiga waa shay aad iyo aad u qiimo badan qofku ilaahay siiye subxaana wa tacaala nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xadiis saxiixaynka ku sugan xadiid abi hurayra wuxuu rasuulku yidhi laysa alghinaa can kasrati alcarb walaakina alghinaa hina nafsi ma ahan haninimada iyo tanaadnimada la sheegayo ma ahan xoolo fara badan iyo acraad dunya in lagu siiyo taa ma aha haninimadu waa hina nafsi wey qofka inuu ilaahay naftiisa ku deeqo waxaada yarka ah oo rabbigaaga ku siiyo inay kugu fillaato taasaa la yidhahdaa oo qani aad ku kaaftoonta ku deeqtoon tahay taasaa la yidhahdaa weeye marka waa khinaatu nafsi baa la yidhahdaa walidalika xadiidka imaamu muslim fii saxiixi uu ku warinaya xadiidu cabdillahi bni camr bni caas radia allahu canhuma wuxuu leeyahay nabigeenna qaala rasuulu llahi sal alla alay wasalam rasuulka ayaa wuxuu yidhi qad aflaxa man aslama warusiqa kafaafa waqannacahu allahu bima aataah waxaa guulaystay oo liibaanay qofka wax ku filan ilaahay uu siiyo subxaana wa tacaala markaasna ilaahay qanaaca uu ku siiyo ilaahay subxaana wa tacaala qanaaca uu ku siiyo waxaa guulaystay buu yidhi qofka muslim noqday oo islaamay qad aflaxa man aslama horta markaa muslim noqoto guul baad haysataa marka labaad wuxuu yidhi warusiqa kafaafa wax ku filan oo maaragta uu bani aadamka su-aashooda kaga kaaftoomo ilaahay uu siiyo markaasna haddana waqannacahu llahu bima aataah wuxuu rabbi siiyena qanaaca ku yeesho yacni qanaacada waxaa la yidhaha qofka wuxuu ilaahay siiye ku kaaftoomo oo qanaaca u leh weeye annaga soomaalida waxay dhahaan yacni qanaacadaasi iimaanay ka dhigaan qofka hebel iimaan ma lehay dhahaan yacni qanaaco male meeshii laga dhihi lahaa iimaan maleba iimaankiibay ka anfinaya waa qanaaco male yacni nafki wixii ku filan maa iimaanku waa shay muctaqad oo la ictiqaadiye waa marka waxa weeye nebigu sidaasuu ku sheegay salawaatu llahi wasalaamu calayh marka khinaatu nafsi baa ilaahay nebigu siiyey salawaatu llahi wasalaamu calayh wawajadaka miyuunan ku helin caa'ilan adigoo faqiirahoo saaxibulciyaal ah oo carruura aad lahayd markaana faakhnaa allah uu deeqay faahnaaka allah wey allahna uu ku deeqayo qanaacada uu ku siiyey oo mid maaragta xoolihii wix ilaahay sii ku qanca kaa dhigayoo dad kale wuxooda u hanqaltaagin weeya fa ama alyatiima falaa taqhar wa ama asaa'ila falaa tanhar mar haddaa adiga xaaladaas soo martay agoonnimo aad soo martay faqiirtinimo aad soo martay dadkaas u naxariisa baa la leeyahy fa ama alyatiima qofka agoonka ah oo aabbihi ilaahay uu oofsaday falaa taqhar ha qahrinoo ha dhibin wey qahar iyo dhib ha ku samaynin xaqiisa ha ka mancinin maadaama adiga aad maaragtay agoonnimo soo martay waxay tahay aad garanayso u naxariiso weeyaan walidaalika qataadata ibni dacaama wuxuu dhihi jiray kun lilyatiimi kalabi raxiim agoonka waxaad u noqotaa aabba naxariis badan oo kale u noqo ilmaha agoonka ah markaa ilmo yaroo agoona soo marta madax u salaax waxaa heli karta sii u naxariisa raxmadaasaa lagaa rabaa weeye wa ama asaa'ila midka adiga wax ku weydiistana falaa tanhar ha horarinoo ha sajrinin oo maaragtay yacni mid hadal xun oo adag ku yidhaahda ha noqonin qofka markuu wax ku weydiisto oo saa'ilka ihi waxaa su-aasha uu ku weydiisanayo waa dhib jiro dhib asaga haya daraaddii buu ku weydiisanaya haddaa wax u heli karta sii haddaanad wax u heli karin kelimad wanaagsan ku dheh feerahaada intaasi la egiyiin muruqaada intaasi la egiyin xamaalatid ha ku dhihin yacni si tartiiba u sheego waxaad tidhaahdaa yacni maaragta hadal dabacsan oo naxariis leh kula hadal qahrigaas iyo tahdiidka iyo kalaamka zajriga ayaa la diidan yahay weeyaan qataadoo kale wuxuu dhihi jiray rudda almiskiina biraxmatin waliinin wax qofka miskiinka naxariis iyo dabacsanaan ku radi oo ugu jawaab maxaa yeelay lianna lisaa'ili xaqa qofka saa'ilka ee wax weydiistaa xaq buu leeyahay xaquu kugu leeyahay weeyaan waa midda ilaahay uu leeyahay fii suurati almacaarij aan ku soo marnay waaladiina fii amwaalihim xaqun macluum lisaa'ili waalmaxruum qofka saa'ilka xaquu kugu leeyahay ina fi lmaali xaqan siwa zakaa maalkaaga dadka masaakiinta xaqbay ku leeyihiin oo aan sakada ahayn xaq baa lagugu leeyahay weyaan marka si degan oo dabacsan dadka saa'ilka wax ku weydiisanayo wain jaa calaa farasin farasba ha ku yimaada haddou rabee hadal dabacsan ku iraah weeyaan wa ama saa'ila qofka wax ku weydiisanayo falaa tanaara ha horarinoo hadal adag oo sajri ah ha ku dhihin wey ha ku radinin wey وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك ربك أجل نعمين تيس أدقى وكون نعمي نبي الله محمد فحدث كشاكه نعمة ربك أجل كسي سبحانه وتعالى كشكري يعني ذاتك أجعشهي فحدث بما أنعمك الله لمن تحبه ذاتك آنا نعمة هذا كو حسيني وكشاك إلهي نعمة سعسية كشكري نعمة هنا كشكري سه أيال الربا لكن نعمة كفران النعم إنا التي ما تدمك ربك هذا النعمة كسيه أضو برواقيسا أضو عافمات هيستو أضو حول إلهي كسيه إنا النعمة هذا كو أبال درته وآدم إن وح لسيه بآدم اسكدقين عافمات لسيه آدم اسكدقين حول لسيه آدم اسكدقين وآد كو أبال درت الله أرنت سلقو ديدوي فحدث كشك إلهي وإن نعمة يده نعمة إلهي إسي يده لكن أنا أقول حاركيس أدتك يقول waxayna dhan waxaan ka dhignaa wax xun aan ka dhignaa guri xun baan leeyahay buu leeyahay soo guri weyn leh gaari xun baan leeyahay uu leeyahay gaari gaari xun baan leeyahay ee maarta xata caruurtii caruur xun ah ay joogto buu leeyahay ilma xun wixii dhamaaba wax xun qofka ka dhigaya waa nicmadii ku abaal darto marka nicmadaha ku abaal darin waxa tira nicma ilaahay isiyada wax xun baan leeyahay dhig ilaahay waa in nicmeeyo dhaweeyay nicmada ina ka sheekaysa baan rabaa wa amma bi ni'mati rabbika rabbigaaga nicmada uu ku galaahi adiga nabiyullaahi maxamedow faxadid ka sheekay oo dadka nicmadaada ku farxayo uga sheekay buu rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala